maxkamadda gobolka banaadir waxay u fadhiisatay dhegaysiga eedda loo haysto ee dhallinyaro caanka ahaa barta tigtoga oo bil ka hor ciidanka booliska soomaaliya soo qoreen laguna soo eedeeyey ama eed la xiriirtay kicin dadweyne waxaana markii ugu horeysay garsoore maxkamadeed uu u fadhiista dhegaysiga dacwadda loo haysta dhallinyarada caanka ka ahaa baraha bulshada oo xanaanta soomaaliyeed ay ku soo oogeen dacwado ka dhanah dhallinyaradan waxaa garsoore ka ahaa oo maanta maxkamadda gobolka banaadir kiiskan dhegaysanaya ama fadhiyey gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir gariqan saalax dabaan waxaana la sheegay in maanta la dhegaystay eedda xafiiska xanaanta dowladda soomaaliya iyadoo dhegaysiga dambe la dhegaysan doono garyaqaanada difaacaya dhallinyaradan caanka ka ahaa barta tigtoga ee maxmed waan gartay muddo ayay xidhnaayeen saanu hadda xusnay xaggay muddadaas ku sugnaayeen ay ku xidhnaayeen dhallinyaradan markii la soo xoray oo ciidanka booliska soomaalida soo xoray kadibna loo gudbiyey hay-adaha baarista waxaa la sheegay in loo gudbiyey xabsiga dhexe ee dowladda soomaaliya oo halkaasay ku qabnaayeen waxaana sida caadigaa markay timaado baarista xafiisyadu ay ay xaq u leeyihiin ama uu siinayaan qawaaniinta in baaris muddo ah ay qaataan muddo baariseed kadibna maanta ayaa loo mudeeyey dhegaystiga eedooda markii ugu horreysay waxaana maanta loo fadhiistay dhegaystiga dacwadda ka dhanka dhallinyaradan caanka ka ahaa barta tigtoga oo si weyn looga yaqaan guud ahaan markay timaado baraha bulshada oo u badan gabdho waxaana maxkamadda gobolka banaadir u fadhiisatay eedaha loo haysto in la dhegaysto oo maanta ayaa si toosa loo gudagala markii ugu horreysay bil iyo dhowr beri kadib waan gartay marka garsoorayaashu ma sheegeen hanaanka ay maxkamaddu u socon doonto ilaa iyo marka ugu dambeysa inkastoo maxkamadda ay ahayd maxkamad aan warbaahinta toos ugu furnayn haddana waxay ahayd bilowga ama marka tilaabadii koowaad oo ahayd dhegaysiga eedda xafiiska xaraanta dowladda soomaaliya bal in la dhegaysto eedday u haystaan dhallinyaradan iyo waxay ku soo eedeeyeen oo ay tahay bilowga gudagelida dacwadda kadibna waxaa loo gudbi doonaa maxamed in la dhegaysto garyaqaanada difaacaya dhallinyaradan baraha tigtoga caanka ka ah waxaana markaasi kadib dabcan garsoorku uu dhegaysiga labada dhinac kadib uu go-aan ka gaari doonaa laakiin maanta waa tilaabadii koowaad ee dhegaysiga la xiriirta marka hore bal in la ogaado waxa loo haysto oo horey marka laga reebo horgeyn garsoore oo eedoodii hore marka laga reebo ay noqonayso markii koowaad oo maxkamaddu si toosa loo gudagalo in la dhegaysto bal dacwadaha loo haysto ama waxay ku soo oogeen xafiiska xaalaanta markii horena waxaad ogeyn in arrintan si weyn loo hadalhayay oo dhallinyaradan laga soo qabta muqdisho meelo kala duwan xilligaasi oo boolisku ay sheegeen ama ay ku soo eedeeyeen inay ku lug lahaayeen kicin dadweyne ama baraha bulshada ama arrimo la xiriira waxyaabo kicin qabiil ah inkastoo hadda eedda rasmiga lagu soo oogay ama lagu eedeeyey ay sababiyahoodu helin laakiin haddana waxaa wararka qaar ay sheegayaan in xafiiska hareynta uu ku soo eedeeyey eeday ka mid tahay dagaal foolka fool ah waan gartay waxaad moodaa weli howlgalkii qabqabashada dhallinyarada caanka baraha bulshadu inay weli socoto dhowr maalmood kahor ka hor wiil dhallinyaraa la qabtay isaga maxaa lagu eedeeyey maalmo ka hor waxaa la qabtay magaalada muqdisho wiil dhallinyaro ah oo caan isna ka ahaa baraha bulshada gaar ahaanna tigtoga oo lagu magacaabo sharaf ashraf cali nuur ashraf wuxuu ka mid yahay dhallinyarada da-da yar ee muqdisho si weyn baraha bulshada u isticmaalo waxaana soo qabtay hay-adaha amniga kadibna waxaa loo gudbiyey hay-adda c a d oo hadda baarisiisa gacanta ku haysa waxay ku soo koobeen ciidamada amniga gaar ahaan boliiska qabashada bilowgiisa in uu ku kacay waxyaabo anshaxumo ah inkast aysan faahfaahin badan aysan ka bixin v o ed waxay la xiriirtay maanta c i d da iyo dabcan ehelkiisa si aan xog badan kaga helno waxaana la sheegay in weli ay socoto baarista eedaha loo haystay xogtiisa laakiin ashraf cali nuur oo ahaa nin dhallinyaro ah waxaa lagu soo eedeeyey maxamed in uu sameeyo ama ay ku adeegso dowladdu wax la xiriira anshaxumo inkastoo tafaasiil iyo faahfaahinaysa ka bixin waxaad xusuusataa in muddooyinkii lasoo dhaafay boliisku ay soo qabqabteen dadyow badan magaalada muqdisho oo qaarkood warbaahinta ka hadlay islamarkaana ka hadlaya qaarkood arrimo dhul qaarkood arrimahan tigtoga qaarkood dhallinyaradan hore loo soo eedeeyey oo dowladda soomaaliya gaaraan hay-adaha amni gacantooda weli ku jira marka ashraf cali nuur wuxuu ka mid yahay dadka hadda gacanteeda amni ku jiro baarista ee lagu hayo laakiin dowladdu weli faahfaahinaysa ka bixin maxamed waan gartay cabdiqaadir si kooban tallaabooyinkan ay dowladdu qaaday wax ma ka bedeleen habdhaqankii dhalinyarada tigtoga gaar ahaan kuwa kicinta waday maxamed marka la fiiriyo kow iyo labaatan dhalinyaro ah ku dhowaad oo caan ka ahaa baraha bulshada gaar ahaan muqdisho si weyn looga yaqaano muddooyinkii lasoo dhaafay sidii hore maahan oo dhalinyaradii ugu caansanaa waxa ay ku jiraan xabsiga dhexe ama xabsiyada ay ku jiraan oo si weyn hadda loogama hadal hayo muqdisho laakiin dowladda soomaaliya bilowga tillaabada markay qaadaysa waxaa jirtay xaalad xaalad adag oo baraha bulshada gaar ahaan tictok laga dareemaya laakiin tani markii tillaabada la qaaday si weyn isha looguma hayo hadda markay timaado dhalinyaradii sida weyn ugu khirfaatami jiray barta tictoka